kulanti wanaagsan iyo cawaysin wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska washington iyo toddobaadkana qodobada aan ku soo qaadan doona inu ku wada cawayn doonno waxaa ka mid ah fidka weer ma daayo mobil fiican ma waayo ina fooda cafayaysay faraheeda ka booba furayaasha murqaanka maba waayo fuluusta maba waayo maba waayo fuluusta talow muxuu ku sameeyaa fuluustaasi ama lacagtaasi se maxaa ka dambayn doonaa moobaylkaasi uu qaatay ee uu lacagta ka helay waa cabdiqani isku filan oo ah nin dhallinyara oo qaar ka mida suugaanta u bedelaha masraxiyadeed qosol badan barnaamijka cawayska washington ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale dhegaystayaal waxaynu halkii kasii amba qaadi doonaa waraysigii xiisaha lahaa ee barnaamijka cawayska washington ay siisay fanaanada nasteexa ciise xirsi oo ku magac dheer nasteexa indho waxaanay nasteexo haatan faahfaahin ka bixin doontaa heesta aadka hadalhaynteedu u badan tahay ee war haddaana tumayn
kahor heesaan qaaday laakiin markiiba xagga heesahayga iyo xagga fankayga waa heesta hiryaalka u ah barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aan ku bilownay dhegaystayaal muddooyinkii u dambeeyey waxaa soo kordhaya dhallinyaro kala duwan oo qaar ka mida suugaanta gaar ahaan heesaha u beddelaha masraxiyadeed aad u qosol badan waxaana sidii aad ku maqasheen barnaamijyadii cawayska washington ee toddobaadyadii aynu soo dhaafnay inoo socday waraysiga cabdiqani maxamed cabdilaahi oo ku magac dheer isku filan islamarkaana ah nin dhallinyara oo majaajaliysta ah oo ruwaayadaha matala islamarkaana qaar ka mida heesaha aadka caanka u ah u beddela hannaan kaftan iyo qosola waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii u dambaysay ee waraysi uu siiyey cabdiqani isku filan wariyahayaga sagal mustafi xasan nuur markaynu ka nimaadno dhinaca heese bedelka heesaha caadiga ah ee fanaaniintu qaadaan ama kuwii hore ha noqdaan ama kuwii dambe waynu arkaynaa kuwii dambe dee jacaylaad u qabta daraaddeed baad intaad qaaday weliba wax ka bedeshay kuwii hore fanaaniintii hore ee dhinaca qaraamka ma jiraan maxaan idhaha fanaaniin aada si gaara u jeceshahay
horta waa waa fankii hore laakiin waxaan jecelahay mar walba aan socdo mar walba aan fadhiyo horta heesaa qaraamkaan dhegeystaa waxaanan aada u jecelahay fanaankii la oran jiray muuse ismaaciil qalinleh oo aan heesihiisa in badan gaadhsiin maayay laakiin aan in badan iska baraadkari karayo aan iskaga raaxaysto waa jira imika heestan kale oo la idhaahdo sida damal barwaaqaa ayaa isaga iyo sahra axmed ilaahu naxariista labadaba ayaan markaa iskaga raaxaystaa heesta waxay odhanaysaa sida daamal barwaaqa webi dacalka kaga yaal oo ay dushiisani daruuru hadhiye oo aan dabayshiyo duufaan ku soo dhicin lalaalkiyo labadkoona hoostooduna daamul tahay wadii deeqday anigoo haa dumarkaa jecelay heeste waxaan jecelahay cabdiqani isku filan oo inaynu mar kale ka dhanaansanno badweyntii bedelaada heesahaaga kala duwan
hees aan u bedelay dhalinyarada mobilka mobilada qaata haye heestaas markaana iska hadlaya waxay odhanaysaa fidka weer ma daayo mobil fiican ma waayo ina fooda cafayaysay faraheeda ka booba furayaasha murqaanka maba waayo fuluusta kolaygaa ina faraasna degdeg baan ku fadhiistaa
cabdi tahliil baa qaadi jiray heesta
heesaan bankahayga malacuuna dhacaayo maqas waa laga waayaa haddii boolis tidhaahdo markasaan bankahayga malacuuna dhacaayo canamuus matakaaye
heestaasi ugu dambaysa ayaanu idinku macaasalaamaynaynaa ee facebooka uu ka sameeyey cabdiqani isku filan wasaabka yartaanka eegtay yartii faybarka iiga baqday markii aan ka waayey facebook fariimaha ugu dhaafay whatsaabka yartaanka eegtay yartii faybarka iiga baaqday markii aan ka waayey facebook fariimaha ugu dhaafay iyadoo furi waydo feeji olaynka miyaan fadhiistay markay fari taagi weyday fonkeyda miyaan ku waashay anoo faajicii wareersan iyay faajicii walaaqday intay magaca faalsa xidhatay kafarkii miyay beddelatay nabixiyow naga badbaadiyey hadda facebook fadhiisto hadda faybarkaba waraysto watsab baa dhankiisa fiirsho haddaan iskabkaba rumaysto haddaan online ahaadaba dadkoo dhamihay igu furyo
horta aad baan wada salaamaya intii sooca gacan qabatay oo xasan maal dhidar oo isaguna howlaladeena ku jira v o eda oo isaguna runtii aanu saaxiib nahay oo in badan ay soo gacan qabtayna aad baan salaamaya fanaaniintana meel kastoo ay joogto aad baan salaamaya dhegaystayaasha iyo daadahiyayaasha adigu horeyso ee walaalo ee sagalay iyo soo saaraha barnaamijka cabdixakiin sharwac iyo alla iyo cabdixakiin sharwac oon aad u salaamayo isaga aanu ku kulnay beriga hargeysa joogay barnaamijka dhalinyarada aanu ku kulnayna aad baan u salaamaya cabdixakiin sharwacna aad baad umahadsantaa anaguna waanu ku salaamayna waananu kaaga mahad celinaynaa barnaamijka sida aad noogu qurxisay oonad noogala qayb qaadata waa hagaag dhegaystayaal annaguna waan salaamaynaa cabdiqani isku filane waxaanan filayaa inaad si weyn uga wada hesheen islamarkaana aad aada u qosasheen mar kale ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baaan idin leennahay cawaysi wacano wanaagsan ka rogoo haddana saar haatanna waa qaybtii halabuurka iyo heestaaga waxaynaynu halkii kasii ambaqaadi doonaa waraysiga ay fanaanada nasteexo ciise xirsi oo ku magac dheer nasteexiindho ay siisay barnaamijka cawayska washington islamarkaana ay kaga warramaysay waayaheega fanka waxaana inoo joogta toddobaadkii hore intiinin dhegaysatay nasteexo oo ka warrantay heesta hoggaan caashaq ee ereyadeeda ka mid yihiin naftana waan kuu huro jacaylkaaga ay hayee adoon cidna igu hadlayn hugaagii iga dhigo hogaanka hogaanka wahay cishqiga qaybtanna waxay nasteexaynta kaga warrami doontaa qaar ka mid a heesaaga casriga gaar ahaan hees aad hadalhaynteeda u badan tahay iyo weliba heesa kale oo ka mid a heesaha waayihii hore la qaaday oo ay dib inoo xusuusin doonto aan idii kala baxo waraysiga ay siisay barnaamijka caweyska washington nasteexaynda iyo weliba qaybtii labaad nasteexo waxaa jirta iyadana hees aan isleeyahay aad ayay hadalhaynteeda u badantay haddiiba aanay ahayn ta ugu hadalhaynta badan sugaantaada kala duwan waa way way jirtaa hees adigu dhowr sano ka hor aan soo qaaday oo ilaa haddana hadalhaynteeda dee aan kalookalaweydiye waa heesta waana heesta runtii markay noqoto qof walba heestaa lagu bartaa iyada ka hor heesaan qaaday laakiin markiiba xagga heesahayga iyo xagga fankayga waa heesta hiryaalka u ah oo dee qof walba heestaa lagu soo bartaa heesta runtii loogu bartay bay ahayd waana heesta warhadaada gelaysa waaya intaynaan sharaxaada gelin iyo weliba iyo dabcan sababtay ku timi iyo dadku say u qaateen maxaad is leedahay heestaasi waa u noqotay mid hadalhaynteedu badantay dadku su-aalo badan iska weydiiyaan horta walaalow qarnigan aan hadda joogno xilligan aynu joogno waxaa jirta dee dad badan oo horta soomaali iyo ereyada soomaaliyeed marka hadda caadi xitaa marka loo sheekaysanayo haddaad erey tiraahdo hadda for example haddaad dhahdi walaal taleefonka dadka chaatiga haddaad dhahdi fiilada geli haye ama halkaas wax ereygi dadki dad khalad u qaadanaya oo dee soomaaliga dee si kale u fasiranaya hadiyaad ma garatay marka dadka hadda dee qarnigan joogana dadkaas waddadan soomaaliga si fiican dee dhalinyarada hadda wadadan soomaaligiisa ama suugaantii si fiican aan u wada fahmayn heestaana waxay ka samaysan tahay erayo kulkeed laakiin heestu dadku so dhalinyartu so u fasirtay iyo sida ay calashaan uu adyaanku uga jeeday way kala duwan ay haddii lasii fiirsado adigu aad laftarkaaga dhegeysateed aad ka dhegeysanaysid totally waa different si u fasirtanay sida cashanaka qofku uu fahmayo hadda suugaankaas heestaa ku jirta uu fahmayo aad caadi uga dheehan kartid waxa ay ka hadlayso waayahay marka bal haddiiba adigii baa hadlaya imaka dhegeystayaashu waa ku dhegeysanayaan dad badan oo iyaga laftarkooda su-aalaha iska weydiinayaa jira maxay tahay ujeedada iyo dulucda heestu haddaad adigu imka sharaxdo dulucda heestu waxay tahay heestan waxay ka samaysan tahay runtii qiso oo dee qisadaasna adwaanka unbaa mataqaanaa og oo isaga unbaa ku mataqaanaa aan horta intii faahfaahin oo la siiyeen laakiin ta anigu ogahay waxay ku socotay qiso laba qof xiriir leh oo dee xaggii xiriirkoodii iyo aroos weliba qeybta arooska ahayd gabar wiil ay saroosi lahayn oo arooskii dee dib uga dhacay ayay ka hadlaysay si wanaagsan marka waxa weeyaan nin iska dhigbaalilaya dabka isku furo maxaan ku idhaahdaa waa inaad arooskii tunto marka ereyga la isku haysto ubaaba heesta waxay tahay war haddaadan tunayn ama aadan tegayn marka hadda ka horba cabdigooda heestan waa markii ugu horreysay barnaamijyadiisi uu bilaabay heesta ko uu bilawday bay laftarkeeda ahayd marka waxaan ku yidhi cabdigooda waxaan ku yidhi dee waxaa la tumayo anugu badarka in la tumaan aqaanaa baan ku yidhi markii kaargidku boor galo in la tumaan aqaanaayo baan ku yidhi qofkii adabta daran in la tumaan aqaanaa baan ku yidhi aroos aroos arooska markay rabta gabadha in aroos khatara loo dhiga waxay ku leedahay arooskii adduunka in la ii tumaan rabaa aad iyo aad marka tumidta taasaan u aqaanaa maku yidhi laakiin arrintan kaloo tumistaan laga sheekeyna ku yidhi taas tumis lama dhahan ku yidhi yaa aad iyo aad marka adigu intaasaa dee tumitaan utaqaanaa laakiinse qofba sibuu qaatay laakiin waxaa ka raajixa uun inta badan fanaanka ujeedada abwaan kugu sameeyey weliba heesta dulucdeeda
ha weliba ereygaas war haddaadan tunayn ama aadan tegayn waxay ahaan jirtay suugaan dhaqameedkeena ciyaaraheenaday ka mid ahayd oo dee waxaa ku jirtay sida ciyaaraha hidiyo dhaqanka soomaalida u leenahay ciyaar waxaa jiri jirta la dhihi jiray war haddaadan tunayn ama aadan tegayn aad iyo aad bal waynu usii dayn doonaa dhegeystayaasha haynala dhegeystaan heestaasi waaya haddii aynu heestaasi kaga soo gudubno dhegaystayaal haddii aana tumayn ama aadana tegaynin taswiir camal aad u taagantahe matiirkii magaalada tahay nastex haddaynu hore uga sii soconno waraysigeenna haddaynu heesahan casriga ayaa kuwaad qaaday iyo weliba kuwan haddaynu intaa kaga gudubno in fanaaniintii hore gaar ahaan weliba haweenka markaynu nidhaahno in sugaan kala duwan bay qaadeen hadi laf ahaantaadu sugaantaasi adigoo dee muddo badan marka fankaagan laga yimaado adigoo dib u xusuusanayaan arkaa in bal ka waran kuweebaad ka heshaa si maxaad heesaha ka xusi kartaa
sugaantii hore iyo fanaaniintii hore horta fanaaniintii hore waxay ahaayeen dad aanan boqolkiiba boqol aan aan la gaari karin waxay leeyihiin annaga road model wax la dhaho marka runtii aad baan ugu jarnahay heesidii hore ee fanaaniintu ay qaadi jireen siidu waa beri waan gartay marka maxaa ka mid ah imika heeso oo kale kuwaad aadka ugu xidhantae maanta la yidhaahdo nasteexo markay ama soo daasho ama ay maxaan ku yidhahdaa doonaysa inay hees isku maaweliso si kale kuma garatid ay nafteeda ku dhaydo heesaad dhegeysato heesaha saare axmed saare axmed jaamac badanka dhegeysto saare cali binta cumar gacal Mhm.
runtii een, waa berigii dumarkii ee, ku jiray most of them waan dhegeystaa bal haddaynu hees ka mid a soo qabanno teebaad ka xusi lahayd heesahooda dhan waan jeclahay Mhm.
waxaa jirta hadda heesta ugu dambaysa heesahooda usoo qaaday ee tiraahdaa wax badanka ah qodatikaaga hoosiya dulbuwaan ugu iro meel kale aan u helana qolka idaynaa ah iyo naftayda maran holaday heerarka suugan ka galo sidii haanbuu tahay in badan oo wax laho xayawaanada ana habtee ballankeesaha ana mudayo harkiyo labadiisa gel habe kuwa isiixaya adduuna hawli kama dhaman intaad wiigto leedahay muhimuudkunaga ah uhareer socdaa edina moyi goore noqon aad iyo aad maya waa ku wada nasanaynaa heestaasi saare axmed iyo weliba nasteexa indha oo dib inoo xusuusinaysa
wax badan baan oga tusaaga hoosiyo dulbaan ugu iro meel kale aan u helana balka idana aan hinjiyo naftayda maran xoladay herarka suuganta galo sidii hamboos ahayd in badan hoos wax loogu shubin naftayda maran xoladay herarkastu hoganta galo sidii hambos tahayd in badan hoos wax lahoogu shubin dhaxaywaanada aga habtee ballan heesaha aga ku dayo arkiyo labadii isa galin habeen kuwa isriixayaan adduuna hawli kama dhamman intaad hiigso leedahay ohay mowdku dhaa u hareer socdaa eeduna mooyi goodhay noqon arkiyo labadii isagalin habeenku way isriixayaan adduuna hawli kama dhamman intaad hiigso leedahay ohay mowdku dhaa u hareer socdaa edduna mooyigoay noqon waxaan heedhe aan ku eri ama sahoy aan ku eri agaga lama daadiye jacaylka hanta qaada ka dahaga han noqon heryadiisa cune jacaylka hanta qaada ka dahaga han noqon heryadiisa cune
wow heestaasaa kamid oo heeseeda dee dhamaanta horta waan jecelahay ya salaam That's one of my favorite heeseeda aan aad u jeclahay waana waxaa waxaa nasiib u yeeshay inaan mataqaanaa aan la gaari karo codkeedii iyo mataqaanaa hidaday lahay falkaa laakiin aan dee isku ta- nasiib u yeeshay inaan gadaal ana kasoo qaado waan gartay anaana jecesha hesiisa lasoo qaadaa waa hagaag aynu heestaasi haddaynu kaga soo gudubno halkaa nasteexo intaynaan ka bixinba bal eh, fanaaniinta hore iyo weli hobalada waaberi een ha noqdaan kuwii waaweynaaye waaberi ha noqdaan durdur ha noqdaan kooxyo kale iyaguna aadka u caanbaxay dee kolley een, eh, waa wax tegay oo dee muddo hore sanadii hore hadday noqoto toddobaatanaadkii siddeetanaadkii iyo wixii la halmaalay ayay aad u heesayeen haddiiba aan ku weydiiyo in uun haddii ay suurtagal ahaan lahayd xagga wiilasha markaynu eegno in keebaad suran lahayd waad la heesi lahayd masraxiyadda markaad eegto xagga masraxiyad faneedka ama masraxa marka la soo istaago ama marka la eego hanaanka luuqda haddaynu wiila sheegno kebaad soro lahayd waad la heesi lahayd ama in uun masraxa waad la soo istaagi lahayd
runtii waa su-aal aada u fiican waxaan jeclaan lahaa aniga axmed calcidaal xasanaan samatar maxamed saleemaan fudac halkii u dhimanaysay baa odhan jireen soomaalidu markaa waa fanaaniintii waaweynaa marka waxaa dee dabcan haddiiba aad intaa ka heshay waa aad baad u daawan jirtay ama aad u dhegeysan jirtay heesahoogay gaar ahaan markay masraxa joogaan ee ruwaayadaha matalayaan ama heesaha qaadayaan dhinaca kale haddaynu eegno waxaa la sheegaa inta badan in haweenka iyo xishoodku ay isku lamaan yihiin waanay faryo faraati baa la yidhaahdaa maxaa yidhaha ingiriiskuna hanan golof inta badan inaana kala maarmin waxaa jirta hees iyadana aada u caan baxday muddooyinkii dambe oo aada loo dhegaysto ka hadlaysa xishoodka dumarka xishood dumar ereyadeeda haddaan ka xasuusiya waxaa ka mid ah midkaan u hibeeyey ee naftayda dartii u horay hadalba kuma odhan karo xishood dumar baa ila hadhay yaa sameeyey ereyadeeda laxankeeda eryadeeda waxaa iskale abwaan cariga mareykanka jooga oo la yidhaahdo orsha abwaan orsha laxankana waxaa iskale fanaanka dalmaryare dalmar baa saaray waan gartay marka heestaasi xisho dumar ayaynu bulshada la wadaagi doonaa iyadana dhegeysta haboon
waliba hawlyaruu tagay wadnahaastiisa iyo halba uu lahadhi gawada hawliyaruu tagay wadnahaastiisa iyo halba uu lahadhi gawada
waa hagaag dhegaystayaal aynu intaasi kaga nimaadno waraysigaasi nasteexaindha dabcan qaybo kale oo ka mida badweynta heesaheeda iyo weliba sugaanteeda kala duwan waxa aada ku maqli doontaan barnaamijyada idaacaweyska washington ee toddobaadyada soo socda dabcan barnaamijkeena caweyska washington ee toddobaadkanna intaasaan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale a isugu iman doonno waxaynu idkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
hirtaya qabo haniskoya daranto haween ugulanu ahay hadduu uu kalgacayli hoday waliba hirtaya qabo haniskoya daranto haween ugulanu ahay
Yeah.